xarakada al-shabaab ayaa waxa ay ka hadleen weerarkii xalay ka dhacay deegaanka laanta buuro ee gobolka shabeellada hoose iyagoona sheegtay in halkaasi ay ku dileen toddobaatameeye askari oo dowladda ciidamadeeda ka tirsanaa afeen u hadlay ciidamada afeenka u hadla al-shabaab marka ay weeraraan ama meel ay weeraraan sheekh cabdicasiis abi muscab oo la hadlay wakaalada wararka royters ayaa sheegay in weerarkii xalay ka dhacay deegaanka laanta buuro ee gobolka shabeellada hoose inay ku dileen ilaa iyo saddex iyo toddobaatan askari oo ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsanaa abu muscab waxa uu sheegay in weerarkaasi oo dhowr jiho ay ka qaadeen inay ku dileen inta badan askartii xeradaasi joogtay sida uu yidhi waxaana intaa uu ku daray inay qaateen gaadiid dagaal oo xerada yaalay gaadiidkaas oo tiradooda toddoba gaari uu ku sheegay iyo xataa saanad ciidan oo xerada yaalay abu muscab ayaa sidoo kale waxa uu intaa ku daray in hal gaari oo keliya ay xerada uga tageen kaasoo gubanayay afheenkan al-shabaab u hadlay kama usanama uusan hadal qaadin khasaaraha dhankooda kasoo gaaray afheenka madaxtooyada soomaaliya oo b b c da qeybta caalamka la hadasha soo xigatana waxa uu sheegay in weerarkaasi looga dilay hal askari oo keliya islamarkaana hadda ciidamada dowladdu iyagu gacanta ku hayaan xeradii la weeraray ee laanta buuro